Dadka ku nool deegaanka xeeb barwaaqo oo hoos taga magaalada Hope ee gobolka Mudug ayaa wajahaya caqabado dhanka nolosha ah oo ay ka mid yihiin biyo yaraan, isgaarsiin la'aan, bacaad saameeya deegaanka kaasi oo xiray wadooyinka ay isticmaali lahaayeen gaadiidka isla markaasina ku rogmaday qaar ka mida guryaha iyo goobihii ganacsiga. Bukaanada deegaanka ayaa waxaa loo qaadaa magaalooyinka u dhow halka bulshada ay biyaha u doontaan ceelka Qoryaale oo labiyo toban kiiloomitir u jira deegaanka xeeb barwaaqo. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay caqabadaha haysta iyagoona maamulka Galmudug ka codsaday inay soo caawiyaan.
meeshaan saa u arkaysaanba waa xeeb barwaaqo waxaana haysta saa ogtihiinba bacaad tira badan oo aan u dabar weynay saa arkaysaanba guryihii waa xiran yihiin bakhaarradii raashin waa ku xiran yahay waddadii waa la mari waayey een, wax badan aan carrada ku qaylinay een, waxaan rabnaa marka in macnaha gacan la ku siiyo oo dal iyo dibadba dowladda galmudug ama dowladda dhexe ama hay-adaha iyo jaaliyadaha waxay khusayso ay gacan ugu siiyaan si bacaadkan looga qaadi lahaa Een, waxaa kaloo labeeya een, biyo male meesha ceeshihii xeebta way wada xabaalmeen een, bacaadkaasaa ku fadhiistay biyana waxaa noogu sokeeya ceel la yidhaahdo goryaale oo iyo toban kilomitir noo jira ayana waxaa codsanaynaa biyahaas in naloo soo jiido oo macnaha een, naloo soo jiido biyo naloo gasho si- een, dowladda dhexe iyo dowladda galmudug iyo maamulada aan ka ka codsanaynaa iyo jaaliyadaha in biyahaas naloo soo jiido qaybta la saddexaad ee waa caafimaadka dawadii iyo waxqabadkii iyo wixii kaloo macnaha dadkii shaqaalihii iyo intaba waa noo joogaan dawadii waa naga maqan iyo macnaha een, dayactirkiisii ayana waa rabnaa baahida jirtaa meeshaan eh, midda koowaad waxaa haysta bacaad suuqa ximbarwaaqo eh, xiray oo baabuurtu aysan keenin macnaha aysan mari karin oo labada kun toban iyo lixdii ilaa maanta oo ay maraysa labada kun labaatan iyo shanta intaasuu xirnaa suuqa ximbarwaaqo waxaan rabnaa insha allah inaan maarata inta ka dhiman iyo galmudug ama federaal ama jaariyadaha ama ganacsato maanta waxaan rabnaa waxyaalaha naga dhiman in lala dhammaystiro oo aad iyo aad ay uga qayb qaataan si wad aan looga faa'iidaysano bacaadkaas maaragtay danyarta ah oo macnaha maanta xiran dad waxaa ka mid a dumar eh, agoommo een, haysta oo maanta meheradii ay ku gadanayeen wax ku gadanayeen ay ka xirmeen Eh, raritaan ay raraana meel kale ay ku degaan aan heli karin Een, bacaadkina awoodda iskaga qaadaan ilaahay baa awoodda le aan heli karin
ciiddaasaan haydo inkastoo waxaan u hayo ateenadan ateenalaan waan haydaa oo hadda koob shaha cabna dancadaha fuulayna aqadan raadayna iyo internet iyo at- ateenaba nin dhibkanaas waa dhibkaas magaalooyinka lamid ah waa haastaan ateenooyin laba laba iyo saddex saddexa u taagan annaga horka ateen ateenadaas nagala soo caawiyo inkastoo ciiddaana waan haydaa bacdooyinkii waddooyinkii wixna waa xirnadeen gurmad hana la siyaade dowladda federaalka dowladda soomaaliya dowladda galmudug intaba hanagala soo hadlaan ee hanagala jawaab deg deg hanala soo diraan